Waaxda caafimaadka iyo fayadhowrka degmada Baydhabo ayaa meel fagaare iyo ka bandhigana raashin iyo daawooyin dhiyaan isla markaana la hugubi duleedka mayanfuulka hanase oo laga ka aruuriyay guud ahaan suuqyada magaalada Baydhaba goobta la hugubay raashinkan iyo daawooyinkan dhiyaan iyo waliba goobro ku haynaa gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gudoomiye ku-xigeenka maamulkii maaliyadda iyo agaasimaha waaxda fayadhowrka degmada Baydhaba unka horeyntii waliba goobta ku hadalay agaasimaha caafimaadka iyo fayadhowrka degmada osoona faahfaahin ku biya raashinkan iyo daawooyinkan dhiyanna walyaabo iyo ka koobanaayana soo marka guud ahaan may sababaayana waxay walaalan dhiyan oo bulshada dhexdii loo ka isticmaalo ya ya ya sababaaya taasna may waa bulshadana maka maka buraarogsan dadkii dadkii reer guuraaga haayona systemka ma fahansan marka una inshaqayana una dowladii ah markasta mayn surugna inti wal kasto caafimaadka bulshada lidika ee una haqobana isla markaasna bulshada unu wadaagna geekna mayn roognahay intii walaalan unu gubna insha allah waxaa waaye lankasto oo muwaadin ena may may ma rajeynahe intii qeybka nagadan gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada baydhaba ibraahim fartaag oo uusina meelo ku hadalaiyo waliba uuse sheegay intii ganacsatada lanku aqbala doonaa inuu gadana walyaabo dhiyana haddii kureedniyo tallaabo qaado doonana may kale baag aan daraanahay bulshada ka nool degmada baydhabo hadidalla idi hatukubaada laka araga oo may laraayosa raashin dhiigadaas daawad dhiigadaas tallaabo sharciga waafaskan laku qaado doono ma ogolaadas ma ogolaadana guud ahaan maamulka degmada ma ogolaadow in dadka noocaase magaalada baydhabo ka ganacsadaan ma ogolaadana guud ahaan mayleraayosa dadka noocaase ini maqaajo uuna dharinona ma dhii doonta ugu dambeyntii gudoomiye ku-xigeenka maamulkii maaliyadda degmada baydhabo macaawi iyo waliba uuse sheegay inka maamul ahaan haddii kureediyo shaacii doonana ganacsadihii gadaa walyaabo dhiyan oo dhibaato caafimaada bulshada kae
waliinaska jarana daawooyin iyo meeleraayosa iyo iyo iyo iyo raashinka oo oo laruuriga ee la isticmaalo marka qeybo shal duwan alaha ku shal aruuri ganacsatada yaryar haanoo laha qaadi haano kambaniyaala laha qaadi haano falmishiyaala laha qaadi haano amsiyada qeyb meel kasta oo meeleraayosa oo oo ganacsi ba ayaa laha ku qaadi marka ganacsatada waleenka baaqane hadda si omaileraayos ganacsigiin kalena dhibaatayna dartiye iyo dowlada hoos siinka maadaama reer deegaanka etin iyo siinka naxariisani laakiin wali hadda lanku bilaawda lankii mailerayos amsiyad yey mase farmashid yey mase ganacsi yey yar mase supermarket yey mase lahaka araga meel walaan lahanku biina ma jirta lahaka araga ini mailerayos waana ha baahi doono midiana ha ku baahi doono waana ganacsi yeyna tilaabo gooni ee laku qaado doono yasiin sheegaan haddii ilaahay arag guud ahaan waxaada umahadnagay shaqo faylaha qowten walaaba muddo saddex bilood afar bilood ee biladkilaha ku aruuriyay waxda caafimaad faydhoorka gaar ahaan tiimkeeda quality controlka iyo weliba sigaarenka umahadnagay iyo guud ahaan waxda iyo tiimkii kula shaqeey sida gudoomiyaalka xaafado maamulka dhammaantiis xaafado beryoolaha ku aruuri soo golay mee xaafadolaha ku aruuri